bismi illaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay labaatanka bisha oktoobar sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan al-shabaab ayaa tiro madaaf fiica ku garaacay habeennimadii xalay qayba ka mida degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose dagaalamayaasha al-shabaab ayaa xalay hobiyayaal ku weeraray fariisimo ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom ay ku leeyihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo la sheegay in si kedis ay ku weerartay al-shabaab goobjoogyaal ayaa waxa ay sheegayaan in shabaab ay madaafiicda ku garaaceen xero ay ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ka degan yihiin qoryooley waxaana sidoo kale ciidamada amisom ay ku jawaabeen madaafiic kale oo ay ku garaaceen deegaano ay tuhonsanaayeen in laga soo ridayo madaafiicda taas oo ay ka dhalatay waxyeelo kala duwan khasaaraha ka dhasha weerarka madaafiicda ah ayaa si oo ay iswadaarsadeen shabaab iyo ciidamada amisom ayaan weli la ogeyn khasaaraha ka dhashay al-shabaab ayaa degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose weerar ka geystay maalmihii ugu dambeeyey waxaana dadka ku nool qoryooley ay walaac ka muujinayaan weerarada isa soo taraya ee al-shabaab halkaasi ay ku qaadayaan iyo sidoo kale jawaabta ciidamada midowda afrika ee amisom ay inta badan u adeegsanayaan marka ay al-shabaab weeraraan qaybo ka mida deegaanada degmada qoryooley hoostaga ee ciidamadooda ay ku leeyihiin fariisimada shabaab ayaa kal hor weerar xoogani ku qaaday qoryooley iyo sidoo kale qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose halkaasoo khasaarooyin kala duwan loogu geystay ciidamada midowda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya waxaana ugu dambeeyey weerarkii degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose taasoo khasaarihiisa dowladda soomaaliya ay shaacisay inay ku geeriyoodeen ku dhowaada siddeed iyo toban ruux oo isugu jiro rayid iyo sidoo kale ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dhinacii al-shabaab ee halkaasi weerarka ku qaaday sidoo kale tiro intaasi ka badan ayay dhaawacyo kasoo gaartay kuwaas oo haatan lagu baxnaaninayo isbitaallo ku yaala magaalada muqdisho magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bayna waxaa lagu soo gabagabeeyey doorashada aqalka sare ee xubnaha u matalaya maamulkaasi kuwaas oo maalintii shalay lagu doortay magaalada xubnaha la doortay ayaa waxaa ka mid ah laba dumar ah iyadoo inta kale ay yihiin ragga halka ay sidoo kale warar kala duwan ay kasoo baxayaan qaabka doorashada ee u dhacday oo qaar ka mida dadkii doorashadaasi galay ay si adag kaga soo horjeedeen inkastoo ugu dambeyn lagu qanciyay wixii kasoo baxay goobtaasi dadka haataba maamulka koonfur galbeed soomaaliya aqalka sare u matalaya ayaa waxa ay kala yihiin samsam ibraahim cali timiro maxamed cali xuseen sheekh maxamuud aadan cabdi aadan eliyas cali xasan cabdikaafi macalin xasan xuseen cali xaaji cabdallah iyo sidoo kale cabdullaahi cabdi jibriil maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa noqonaya dowlad goboleedkii saddexaad ee soo gudbiya tirada rasmiga ah ee dadka musharaxiinta u noqonaya aqalka sare kuwaasi oo ay shalay kaga dhawaaqeen magaalada baydhabo xilli maalmihii lasoo dhaafay ay soconaysay qaabka loo soo xulayo dadka musharaxiinta u ah maamulkaasi haddaba sidaasi si lamid ah maamulka jubbaland ayaa dhinacooda ku guulaystay soo bandhigista xubnaha aqalka sare u matalaya dhinacooda waxaana sidoo kale ka mid ah dadka lasoo gudbiyey haween ayadoo warar maalmihii soo baxayna ay sheegayeen si aad ah maamulka loogu eedeynayay inaan siyaasad ahaan loo sineen maamulkaasi sida ay ka dhawaajinayeen qaar ka mida dadka dega deegaanada jubbaland xubnaha aqalka sare u matalaya maamulka jubbaland ayaa waxa ay gaarayaan ilaa iyo siddeed xubnood taasoo saami qaybsigii dowladda kaga soo aaday waxaana magacyadooda ay kala yihiin axmed macalin cumar mawliida xuseen guhaad xasan faarax xujaale axmed xaashi maxamuud cabdulaahi sheekh cismaan fartaag faadumo xasan aadan gurey diin xasan baaste iyo sidoo kale axmed cabdixafiid waa axmed cabdixafiif maxamed dhammaan dadkani ayaa waxa ay ka mid yihiin dadka haatan noqonaya xubnaha aqalka sare ee maamulkaasi waxaana ka dhex muuqanayo hal haween oo iyadu matalaysa maamulkaasi xubnahooda aqalka sare inkastoo inta kale ay yihiin ragga waa waa maamulkii labaad ee soo gudbiyay tirada musharaxiinta ugu loolamaya aqalka sare ama u matalaya aqalka sare iyadoo sidoo kale maamulada koonfur galbeed iyo galmudugna horey usoo gudbiyeen waxaana haatan harsan maamulka puntland iyo sidoo kale kan hirshabeelle ee dhowaan dhashay iyo maamulka somalilan oo iyadu weli laisku haysto tirada kuraasa aqalka sare kaga mid noqonayso oo aan weli laga xallin cabashadoodii halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay xarigga maalin ka hor ciidamada ammaanka ay u geysteen wariye ka tirsan telefishinka al-jasiira qaybtiisa afka ingiliishka ee xarintiisu tahay magaalada doox ee dalka qatar maareeye oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay inay markii hore aysan ka warqabin qaabka ay dalka kusoo galeen isagoo xusay in markii ay yimaadeen dalka ay aadeen deegaanada ay ka taliyaan al-shabaab halkaas oo si diira loogu soo dhoweeyey maareeye ayaa sidoo kale sheegay in wariyaasha ka tirsan al-jasiira ay wateen xog hal dhinac ah isla markaasina dhinaca dowladda ay iska qariyeen waxayna doonayeen inay baxaan iyagoo aanay dowladdu ogeyn inay baxayaan iyadoo sidoo kale ay ku eedeeyeen in markii horena aan lagu soo wargelin aadistoodii halkaasi waa deegaanada al-shabaab ay ka taliyaan ciidamada nabad sugidda ayaa maalin ka hor duleedka muqdisho ku qabtay weriye xamse maxamed iyo sidoo kale sawirqaado la socday iyo darawalkii gaarigaasi waxaana la sheegay inay ka yimaadeen deegaanada al-shabaab ay ka taliyaan ee ay gacanta ku hayaan sidoo kale waxaa isla shalay dib xorriyadoodii u helay wariyaha waa tanfitiraha wargeyska xogogaal ee magaalada muqdisho kaasoo maalin ka hor ciidamada dowladda soomaaliya ay albaabada isugu dhufteen xaruntii wargeyska sidoo kalena xabsiga u taxaabeen wariyahaasi ciidamada dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkan dambe waxa ay sii kordhinayeen cadaadiska dhinaca warbaahinta madaxa bannaan iyadoo haatan dowladda soomaaliya ay sheegtay in sharciga lala tiigsan doono cid waliba oo sharciga ku xadgudubto halka maareeye dhinaciisa u sheegay inay wax badani ka qaban doonaan cabashada wariyaasha soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho ma ahan wariyaasha madaxa bannaan kuwa shalay la xiray ama dib loo sii daayay ee waxaa jira cabashooyin badan oo muddooyinkan dambe kasoo yeeraysay warbaahinta madaxa bannaan qaybaheeda kala duwan taas oo ay ka tabanayaan cabashooyinka kale ama cabashadooda ay tahay dhibaatooyinka kala duwan ay ku hayaan ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ugu dambeynna madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa shalay xarunta xalane kula kulmay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka isagoo kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo dib u heshiisiinta deegaanada maamulka si uu ka arrimiyo kulankan oo ahaa kii ugu horreeyey ee madaxweynaha hirshabeelle uu la qaato xubnaha beesha caalamka ee muqdisho ku sugan ayaa waxaa wax faahfaahina aan laga soo saarin hase ahaatee qoraal uu bartiisa twitter-ka soo dhigay ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael kitin ayaa waxa uu ku sheegay inuu inuu la kulmay madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle kalana hadlay arrimaha doorashooyinka iyo dib u heshiisiinta iyo sidoo kale dhinaca horumarinta beesha caalamka ayaa weli taageero kasoo saarin doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee isniintii lasoo dhaafay ka dhacday magaalada jowhar waxaana jira warar sheegaya in aanay la dhacsaneen weli habkii loo maray doorashooyinka iyo sidoo kale kaalintii dowladda federaalka ay ku lahayd dhismaha degdega ah ee maamulka loo maray hirshabeelle iyadoona weli eedeymo ay ka imaanayaan taasoo ku aadan inaan la xallinin khilaafkii ka taagnaa waa khilaafkii ka taagnaa qaar ka mid odayaasha dhaqanka gobolkaasi hiiraan ee ugu horreeya ugaas xasan ugaas khaliif oo weli diidan isagu shirkaasi ka dhacay magaalada jowhar ee lagu doortay madaxweynaha ku-xigeenkiisa golaha baarlamaanka iyo sidoo kale guddoonka baarlamaankaba warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaana warka idiin aqrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh